asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada oo xubinteenni murtida maanta xubinsheeni murtida maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu ku falanqayno howlo badan oo aynu horay u soo marnay iyo kuwo gadaal aynu inoogu yaalla ama aynu u dhigannay oo iyaguna maalintooda ina soo mari doono waana xubinta murtida maanta ee aan hadba dhinac hor leh ka eegno midaasoo laga yaabo inay kolba qayb hor leh ku tusto taasoo laga yaabo inaad waxyaalo fara badan kala socoto middeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mas-uuliyadda iyo waxa ay tahay mas-uuliyaddu yaryaraysi ma lahan tusaale ahaan bahalka daanyeerka la dhaho waxaa la yidhi markuu habeenkii geedaha fuulo ee xayawaanaadka raba inay ugaadhsadaan ay isugu imaadaan ayuu midka weyn ee loo yaqaano daaxuurka ayaa waxa uu sameeyaa hees buu qaadaa wiridhidhe ah oo uu uga digaya kuwa kale inay iska ilaaliyaan isla heesta iyada ah ayaa madaxda bini-aadanka maanta nool xukumana intooda badan qaybo ka midi laga yaabaa wax heestaa u eg inay qaadahayaan tusaale dee dadku waxay u baahan yihiin nolol siman haddaad mas-uulkii adigu ummadda xukumayd tahay iyo haddii uu qofkii shacabka ahaa ama wiilkii yaraa ee baarashlaha ahaa uu yahay waa in qofka ugu sarreeya ugu hooseeyaba dadku inay nolol wanaagsan helaan xaq bay u leeyihiin balse ma helaan weeye su-aasha meesha taalla jawaabtu waa mid aan soo daahaynin oo iyadoo deg dega kuu imaanaysa waxayna ka imaanaysaa adiga qalbigaaga ayay kasoo maaxanaysa kolkay kasoo maaxatana maskaxdaadu si deg dega ayay dibnahaaga uga soo tufaysaa taasaa marka waxay keenaysaa inay ku dhahdo lama helo lamana arko nolol sidaa ah oo siman haddii ay tahay dadweyne iyo madaxba oo saasiyadii ihi cidnaba nasiib uma laha in lagu dhaho ayaa inta badan dhacda marka waxaa la yidhi daanyeerkaa weyn waxa uu samaynhayaa kuwa yaryarka ah markii dhurwaagu ama libaaxu ama geydu ama shabeelku balaayadu markay soo hoos istaagto oo uu arko in isaga waardiye laga hayo ayuu wuxuu isdhahayaa bal adigu dee kii weynaabaa tahaye kuwan yaryarka ah u tuur ama xabad u liglig markaasuu wuxuu dhahayaabaa la yidhi wixii dhulka jooga dhurwaagu ha qaarto aada u dhegeysa dhegeystow waxa uu dhahayaa wixii dhulka jooga dhurwaagu ha qaato markuu ku leeyahy wixii dhulka jooga dhurwaagu ha qaato dee libaaxiibaa ku jiro oo shabeelkiibaa ku jiro oo yeydiibaa ku jirto oo xitaa iska daa wax kaleente ee bisaduureedii soo damaaciday ee daanyeerku ka cararay geedaha ka fuulay ayaa qayb ka ah waxa uu leeyahay waxa qaataan marka wixii bahda daanyeerta ah ama inta geedka la saaran ee dhulka tagaa dugaagu ha cunuu leeyahy aniga waxba igama gelin waxaan ahay midkii ugu xooga badnaa la-aan raka ana salkaan la helay oo hadda anigu inay kuwaas iisoo fuulaanna kama baqahayo inaan anigu dhacana cabsi kama qabo marka kii dhaca ama meelu qabsado waayo ama maaragtay geed uu fuulo waayo kaa dhurwaagu ha qaato ayuu dhahaa baa la yidhi wixii dhulka jooga dhurwaagu ha qaato bu-aayar dhihi tusaale ahaan markaad fiiriso madaxda afrika ama madaxda wadamo badan oo dunida haba u badnaato caalamul islaam dadka xukuma markaad fiiriso iyo daanyeerkaas dhahahayey ee wixii dhulka jooga dhurwaagu ha qaato wax farqi aho weyn uma dhexeeya sababtoo ah iyagu qasriyo waaweyn weelal dahab laga sameeyey ayay wax ku cunaan waxna ku haystaan laakiin dadkoodu waa mid dayacan oo meel walba bannaanyaal u ah iyaga laftooduna ma ahan kuwa haddii lasoo hujuumo wax iska dhicin kara ama dad ay ku kalsoon yihiin madaxu laftooda ayaa ah dad dayacan mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka ebe waxaa la yidhi qaniyaa qaniyo kaa fujisa